subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay qodobada aad ku dhagaysan doontaana saaka waxaa qayb ka ah beeraleyda deegaano hoostaga degmada mahadaay oo bilaabay tacabka beeraha tobabar ku saabsan horumarinta mashaariicda dhismaha wadooyinka jubbaland oo lagu qabtay magaalada kismaayo shir looga hadleeya abuurka beeraha dalka oo lagu daafuray magaalada muqdisho ee caasimadda tobabar la xiriira sida loo daweeyo biyaha ceelashaha ayaa lagu soo gebgabeeyey magaalada baydhabo ciidanka booliiska puntland oo la siiyey wacyigelin ku saabsan ilaalinta sharciga xubnaha sirafka ee ciyaaraha ayaad ku dhagaysan doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah taraam oo boqol kun doolar siiyey qof kasta oo doonayo in si ikhtiyaar ah loogu tarxiilo maraykanka qodobadaas aad ku dhagaysan doontaan ee u diyaargarooba ah isaga oo faahfaahsan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacada taariikhdan ay ku aasteysan tahay toddobada bisha shanaad sanada labaatan shan iyo labaatan warkii intuu socdo waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo azaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadan waa injineer saki markana qodobadii oo faahfaahsan beeraleyda deegaano hoos tagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa bilaabay tacabka beeraha waa kan nuur maxamed cabdi beeraleyda ku nool deegaanka buurfuule ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa dib u bilaabay tacbashada beerahooda kadib markii uu ka da-ay deegaankaasi roobab xoogan oo ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada waxaana ay beeraleydu sheegeen in rajo wanaagsan ay ka qabaan in sanadkan wax badan lasoo saari doono suuqyadana ay keeni doonaan dalagyada kala duwan sida galleyda sisinta misigada qudaarta iyo sidoo kale digirta islamarkaana ay ka faa'iideysan doonaan roobabka guga kaasi oo si xoogan uga da-ay deegaanka buurfuule dhanka kale beeraleyda ayaa codsatay in laga garab istaago agabyada loo isticmaalo beeraha fasalka oo maanta ee dalaga oo hadda tacab weyn oo badar gaduud galey digir sisin intaasaa la tacab waayaay haddii ilaahay yidhaahdo dadkana qaarkooda tabardara iska hayso cagafleyda deeminkii hore lagu leeyahay ayaa maaragtay maanta tacabkii hadda laga soo baxaya xoogaa afuleel qabsi dalagiia xoogaa aad aa la waayey boqolkiiba tobana waa xishi sagaashan waa wax waaysay alxamdulilah boqolka lamadii ruux oo heshaa xoogaa lacag ku heshay hadda rag oo cagaftii lacagtii hore qabo oo dib oo noqon karin oo cagafti leh oo u baahan oo tabardara hayso ayaa tuulada ku sugan had deertaan oo taaganah waxaan tacbowdahay tacabtaan oo saaran yahay galeey midgaduud diir gaduud aan tacabtaan yahay dhulbeereedkaan wuxuu bilawday bishii hadda on kasoo bixayni oo soonfur waa qashqasho iska ahaay laakiin shali kanodooy ugu faraxmi lonkiila oo la tabci doona iyo kanba tacabdoon wax dhan waa aada ugu fiican ugu fiican yahay waxay tahay qofka beertii makiin ku falay ku aragidiyey ama hadda ku fali doono dabari'i doono ama farri doono waxa oo ugu soo weyn oo ugu horeeya saac afar boqol ku falay abuurkii waxaa lagu gaday toban iyo afar kun digirtii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun salboqolii waxaa lagu gaday labaatan iyo shan kun haddii khatar timaado qofkii oo beeraley ahayn waxay wadnaha farta lagula haystaa waayo maxaa yeelay dawlad ku saacido oo webiga afkiisa guur kaa dhigta ma jirto iyo adigii caalamiga ahay kaalmada laga heli jiray haddana maaragtay waxaan dareenaynaa in culaysaad ay jiraan sidii shalay cadhoo loogu helayo gargaarkii looma helo ankii waxaan leenahay loorarkii oo meeshii cawada walgo-do oo iska go-do lagu xeri lahay ma hayno marka cabsi oo waxaa la qabaa beeraleyda ay qabaan haddii webiga dib usoo joogsado dhulbeereedka hadda sidii hadda ku sheegaayo dadka caqabad la haysato oo macnaha qarash xumida hayso beertoodii wax la aadaani layihin waa siyaala waana qoyaan wax aada faa'iidaysaa mala cagafti lacagteedii aa lagu leeyahay ninka cagaftini macnaha dib ma oo noqon karaan waxaa kaloo loo dheerihe dad oo macnaha alxamdulilah oo naaga soo qaxay tuulooyinkii eji iyo diilaabe aa noola jiro dad oo bari kasoo bara qaxay qolooyin waa noola jirtaay aqala ma dhisaysiinaa nidi tuulada dhexdeeda maaragtay ninkii laba qol ahay qol aan ka siini taasa hadda dadkaas inuu baajiraan waxanu garab istaagana ilaahay hadda ma hayno guga waxaan aada hamiga bulshada ama hadda waxa la abuuray waxaa u badan laba abuura u badan waa geleyda iyo digirta midda kale haruurta masagada labadaasa hadda la u badan inta hadda tacabka gacanta lagu haayo walax nyaanye waa jiraan laakiin waa yaryihiin boqol kiiba boqol geley iyo masago waa beeraleyda deegaanka buurfuule ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta wax soo saarka waana tallaabo wanaagsan waxaana habboon in beeraleyda haddii ay aaminaan beeraha ay soo saari lahaayeen wax badan mahadsanid nuur tobabar ku saabsan horumarinta mashaariicda dhismaha degmooyinka jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo waa kan cabdicasiis xasan cabdulle wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo guriyeynta jubbaland ayaa tababar aqoon iswadaasi ah oo ku saabsan hanaanka daraasiinta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha degmooyinka jubbaland u qabatay qaar ka mid ah howlwadeenada dowlada hoose degmada kismaayo shaqaalaha wasaaradda howlaha guud iyo xubno ka socday hay-adda dhulka jubbaland gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada kismaayo ayaa ka hadlay muhiimada tababarka wax la daraaseeyayna waa wax mustaqbalka hadhow in anfici doonto yani haddii waddo la daraaseynaya ama wado wadadaaseeto in laga fiiriyaa infrastructuradii dhan ee u baahneed imkaaniyaadka ee u baahneed in laga fiiriyo meeshii dheranijka u mari lahayn wadooyinkii bulshada nafteeda in laga talageliyo marka waxaan rajaynayaa marka in trainingkan markuu dhammaado wax badan hadduu ilaa yidhaahdo barnaamijka awalkood loo dhisaan garin jiray ama qaabkii wax looga bedeli jiray ee wasaaradda howlaha guud iyo maamulka degmada ay qaban jireen intaa in ka duwan inay kasoo baxdaan rajeynaya wasaaraddana waa kaga mahad celinaynaa tariinadan in badan u qabanayso howlwadeenada maamulka degmada kismaayo oo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda kor loogu qaadayo agaasime run ahaantii ragga meeshaan fadhiya ee degmada ka socda waa rag khubaraha xaqiiqatan injineera ku jiro rag lafdhabartii hadda magaaladu ah waaye rag in badan magaaladan kasoo shaqeynayo waaye aqoontanna way u baahan yihiin maadaama aqoontii modern technology ay noqotay in maalin maalinkasta lasii update gareeyo aaday uga baahan yihiin marka waa idinkaga mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajeynayaa marka in daraasadda markii la fiirinayo in laga fiiriyo deegaan ahaan maku haboon tahay meeshaan horta wadda in laga bixiyo ama wadda inay noqoto maku haboon tahay dhaqaale ahaan dhaqaalaha loo hayo maku filan yahay waddada cabirkeeda iyo saaskeeda intuu noqon karaa waxyaaba badana u baahan sharciyad ahaan waa sidee xaafadda laga sameynayo bulshadii xaafadda degneed ma laga qeybgeliyo bulshada ma laga talageliyo waxyaaba badanaa kulley imaanayo marka waxaan rajeynayaa haddii shaqadana nidaamka loo daadajiyo wax khaldanaanayo ma jiraan shaqada meesha ugu sarreyso wasaaraddii ay kasoo bilaabato degmadii ilaa botomkii ugu hoosey xaafaddii inay gaarto waan rajeynayaa marka waa mahadsantihiin traininkan waxaan rajeynaya markuu dhammaado in wax badan oo xogogaalnimo iyo waayaaragnimo iyo khibrad fara badan in laga qaadan doono waxaana rajeynayaa marka in aan sii gaarsiin doono ilaa iyo tuulooyinka kulley maamulkii degmada wey joogaan kama sii horracayo ayagaa sii gaarsiin doono ilaa iyo inta ugu sii hooseyso laakiin waxaan rajeynaya inta degmada in in ku filan ay yihiin waa mahadsantihiin waxaan rabaa kulankan inaan u mahad celiyo ciidada laal intii soo qaban qaabiso wasaaradda khaasatan agaasimaha oo mar kastaba diyaar waa inuu annaga nala shaqeeyo waa kaga mahad celin dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska iyo guriyeynta jubbaland ayaa sheegay in tobabarkaani uu wax badan ka tiri doono arrimaha la xiriira mashaariicda dhismaha degmooyinka jubbaland ma ahan tobabarkii noogu horreeyey marra fara badan ayaan tababaro noocaan oo kale soo qabanay tababarkeena maanta wuxuu ku saabsan waa aqoon isweydaarsi ku saabsan hanaanka daraasadaynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha degmada kismaayo mawduuceen taasuu ku saabsan yahay wuxuu ka mid yahay dadaaladii wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale dowladda hoose ee degmada kismaayo ee horumarinta qorshaha magaalada waxaan ka soo bilownay waxaan kusoo bilownay brograamkeena uruurinta galka xogta magaalada waxaan sidoo kale soo qabanay aqoon isweydaarsi iyo tababaro ku saabsan hagaha dhismaha ee degmada sidoo kale habka mudnaansiinta mashaariicda horumarineed baan ayadana soo aragnay maantana hanaanka daraasadaynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha ayaanu maraynaa hadduu ilah yihahda waxaan rabnaa ujeedooyinka aan aan u qabanayna aqoon iswadaarsigan ayaa waxay tahay in howlwadeennada dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud ay ka wada shaqeeyaan kaalin muglihna ka qaataan dhammaan marka la sameynahayo daraasadda ka hor intaan la sameyn mashaariicda qusay dhismaha kulanka tababarka uu daafuray agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee jubbaland ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah iyadoo ka qaybgalayaasha ay ka faa-iideysan doonaan casharo la xiriira hanaanka daraasiinta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha noocyadooda kala duwan sida dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee muhiimka u ah bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland shir loogu hadlayay abuurka beeraha dalka ayaa laga daafuray magaalada muqdisho caasimada dalka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo beeraleyda soomaaliyeed islamarkaana u heli lahaayeen abuur tayadiisu sareysa ayaa waxaa magaalada muqdisho caasimada dalka lagu qabtay shirka wadatashiga daneeyayaasha abuurka dalka shirka ayaa waxaa kasoo qeybgalay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka socotay maamuladii hirshabelle koonfur galbeed iyo jubbaland madax ka socotay hay-adaha caalamka shirkadaha ka ganacsada abuurka beeraha iskaashatooyinka beeraleyda soomaaliyeed iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay mas-uuliyiintii ka socotay maamul goboleedyada dalka runtii anoo ku hadlaya afka agaasimayaasha guud iyo guud ahaan maamul goboleedyada farxad weynay noo tahay inaan ka qeyb galno oo aan taladeena iyo discusshonkeena aan ku darsano xaalada guud aan marayno iyo hadday tahay data collection methodologyga seed variety-ga xaaladaha waxsoo saarka abuurka runtii waxaan filayaa inay tahay wax taajbal ah ana la taaban karo lagu ogaan karo xaalada meeshaan marayno iyo fursadaha aan haysano iyo challengeyadana hortaagan sidii aan uga tallaabi lahayn wuxuu quseeyaa afar dalag oo saad barstashon ku aragteen marka maxaan lahayeen abuurkooda lama dareemayo tayada abuurka haddaan yani fertilizerska iyo bestiriska lama dareemayo iyo waxtarkooda haddii aan la haysan abuur tayo leh marka abuur tayo leh waa waa maxaa lahayeen waxaan dhigi karnaa waa asaaska nolosha qofka beeraleyga tusaale haddii hal kilogram aad beeratid oo abuur ah oo saddex boqoloo gram ay kuusoo bixi weyse khasaare wuxuu kaaga bilowday abuurka marka abuurka muhiimadda uu leeyahay nolosha uu leeyahy waa fahmi kartiin marka maama ku dheeraanayo keliya waxay tahay inaan idinku soo dhaweeyo islamarkaan idinku mahad celiyo marka shirkan dad badanaa joogo oo maxaa lalahay abuurada ka shaqeeyo oo afrika markii laga hadlaayo oo ilaa i laba leeyar ah oo ugu horeyso maxaa lalahay agra joogto tasaay oo samaysay ilaa iyo labaatan iyo afar kale wadan kale stadigan oo kale ka sameeyeen anaga laftirkeen maxay noo tahay wadamada dariskeena aan ku dayanaynaya tusaale kenya oo kale tusaale fiican waayo waxaad arkayseen haddaay wadan walba inta brider oo ka shaqayso annagana bridiskeena waa dad dadkeenii hore way gaboobeen retire noqdeen haddadad oo insha alla juniora noo soo socdo oo haddii laayra aan rajaynayno sanadka soo socda inay maxaa lahayde meel hadda waxaa jirta macal wasiir oo ay ku qoran tahay soomaaliya waqti xaadirkan dad bridil soo shaqeeya ma leh laakiin insha allah su-aashaas waan ka jawaabeynaa sanadka soo socda dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda dalka uu leeyahay horumarinta abuurka beeraha sidaa la sheegay siid ama abuurku de waa furaha waxbeerashada iyo beerta saameyn xoog leh ayuunu ku leeyahay waxa aad helayso nooca siidhka aad isticmaashay ama nooca abuurka aad isticmaashay saameyn xoog leh buu ku leeyahay marka runtii aad iyo aad baan u ammaanayaa waxyaha wasaaradda heer federaal iyo heer maamul goboleed ee qaabilsan horumarinta sir systemka soomaaliya hawsha fiican ay soo qabteen oo runtii ay kusoo stadi ka soo sameeyeen iyo assessmenti ama qiimeyn ay kusoo sameeyeen iyo cilmi baaris afar abuur oo kala duwan oo afar dalag oo aada soomaaliya muhiim ugu ah annakana noogu jira toddobada dalag ee taargetka nooca oo runtii saddex ka midii weliba yihiin dee cuntada muhiimkaa iyo sisinta oo ah dalagga hadda ugu ugu suuqa fiican haysta marka wax la dhoofinayo marka afar dalag oo muhiima ayaa daraasadda laga soo sameeyey riboodka laga soo sameeyey aada iyo aad ayaanu ugu faraxsannahay in aynu baadhayno tayada siirka aan aan aan isticmaalno waxaan soo dhaweynayaa runtii dhowr iyo tobanka combany siir combanieska soomaaliya leedahay waan ogahay qaar badan oo ka midihi inay xoog badan geliyaan sidii ay u horumari lahaayeen nooca siiriska beeraleydaenu isticmaalayso weli dariiq dheer baa naga horeeya runtii waa ogtihiin dee soomaaliya way burburtay dhowr iyo soddon sano ayay ayaa systemskeeda dalka oo dhan meelkuu doonaba ha noqdee aanu halkii la rabay gaadhsiisnayn laakiin dee dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeyey waa lasoo kamanayey dowlad burburtay iyo system burburay ayaa sida lagu soo dhisaa ay ay adag tahay oo dhib badan tahay laakiin dadaal fiican baa socda horumar weyn baa socda wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaalo dib loogu soo nooleynayo xarumaha cilmi baarista iyo nidaamka abuurka dalka tababar la xiriira sida loo dabeeyo biyaha ceelasha ah ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baydhabo xarunta gobolka baay sida mar kale warbixintan ku faahfaahiya nuur maxamed cabdi tababarkan oo soconaya muddo saddex maalin ah kaasi oo lagu baranayay qaabka iyo sida loo daweeyo biyaha ceelasha ku yaala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo si loogu hortago cudurada dhasha xiliyada roobka waxaana la siiyey shaqaalaha wasaaradda biyaha iyo tamarta koonfur galbeed soomaaliya tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay inta badan ururada bulshada rayidka magaalada iyo shaqaalaha wasaaradda si loo tababaro in ay daaweyn karaan ceelasha ay dadku isticmaalaan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa sheegay in tababarkan ay wax badan ka faa'iideen wasaaradda tamarta biyo weliba aan suurad kale intiyada qabata tababar tababarkaas soo socda asadabera taasoo laydinku taragalay meel raay intii ay gelmaadaadka likabara gaabka laydin sameeyo colorinationka laydin sameeyo maadaama xilloo la galay koola roobaad la galay oo jaraan meel raay intii yani roobo badan kooyan saas dartee marka waliba wasaaradda korsheetay oo qabatay trainingskaasoo sadbera socdaaw ujeedkan aha intay dadka laka tababar bulshadaasoo ku shalkootay live ministriga jaamacado bulshada kabisha kala duwan iyo water community managementiga saas dartee barnaamijka may baa kaafagaraay oo ku hadalaay wali haytay si liin samay lahay microlationka liin samay lahay qaabkan ka haboon xiliyadan ka haboon yani safety meeshaas kala mara lahay qaababka macnii sidii meel rekoolorinta la isticmaal lahay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya jeelaani cabdulaahi xaaji oo tababarka soo xiray ayaa sheegay inay muhiim tahay in bulshada ay helaan biyo nadiif ah waxay u baahan yihiin in la daaweeyo iyo roobabka markay jiraan biyaha waxay noqdaan contaminated marka in la daaweeyo muhiim waaye si loo ilaaliyo bulshada inay ku faafo shucuurbiyoodka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo ciribtiri lahaa shucuurbiyoodka iyo cudurada ka dhasha biyaha taas iyadoo laga duulayo wasaaradda waxay sameysay laab weyn oo lagu baaro biyaha howlwadeedada wasaaraddana mar walba waxay ku howlan yihiin inay baaraan ceelasha maalin walba bil walba riboodaana la siiyaa ku saabsan tayada biyaha iyo xaaladda biyaha koonfur galbeed dhammaan gaar ahaan baydhabo markii oo laga shakiyo cases oo colera outbreak ceelasha taagid noo ah meelahaas ka dhowa baarna haddii oo laga helo cudurkaas wasaaradda way joojisaa in la isticmaalo taasna aada aada uga mahadnaqayna bulshada wada shaqeynta ay la leeyihiin wasaaradda dhammaan waxaa aada aada ugu mahadcelinaya dadka kasoo qayb galay seminaarkan juhdiga ay ku bixiyeen maalmaha ay joogeen meeshaan fikradahooda iyo taladooda waan dhegaysan doonaa teeda kale macalinka seminaarka bixinayana recommendation ku saabsan dadka actiifka ah waa tixgelinaynaa sababtoo ah waxaan rabnaa inaan sameyno daweynta ceelasha qaar saddex afar degmo oo koonfur galbeed taageed noo ah degmooyinka badana biyo la-aan ka dhacdo waay oo hadda taageed garaysanay weli waxaad degeysanaysaan warka subax oo aad kala socotaan warbaahintiisana siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis markana puntland ciidanka booliiska puntland ayaa la siiyey wacyigelin ku saabsan ilaalinta sharciga kuliyadda tababarada ciidamada booliiska soomaaliyeed ee carmo oo tababar ugu socday boqolaal dhalinyaro ah oo kusoo biiray ciidanka booliiska puntland ayaa waxaa kormeer ku tegay xeer ilaaliyaha guud ee puntland axmed yuusuf xeer ilaaliyaha guud ee puntland axmed yuusuf oo ay wehelinayeen mas-uuliyiin ka tirsan garsoorayaalka ka socda maxkamadda sare ayaa soo dhaweeyey taliyaha kuliyadda tababarada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee carmo jenaraal muuse axmed cabdiraxmaan saraakiil iyo macalimiinta kuliyadda dhallinyarada ayaa la siiyey tababaro ku saabsan wadashaqeynta booliiska iyo garsoorka kor uqaadida kalsoonida bulshada habraaca iyo fulinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda eedeysanaha ugu horeyn xeer ilaaliyaha guud ee puntland iyo mas-uuliyiintii la socotay ayaa bogaadiyey shaqada kuliyadda tababarada ah ee carmo ay u hayso ciidanka booliiska haddii aan intaas kaga nimaano warbixintaasi ku aadaneed ciidanka booliiska puntland oo la siiyey wacyigelin ku saabsan ilaalinta sharciga markana xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa kan nuur
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada aan ku bilaawna sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanayaa qabashada laba milyan sagaal boqol iyo sideetan halka bixinta la kala siisanayo saddex milyan iyo soddon haatana miciishada afka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar afka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar afka sokorta ayaa la kala siisanaya labaatan dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar jirgaanka cadayda ayaa la kala siisanaya kow iyo soddon dhibic shan dolar kombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun oo shilinka soomaaliga kombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun kombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun kombada misigada ayaa la kala siisanaya laba iyo toban kun kombada luuska ayaa la kala siisanaya halka kiilada biriis caddaha la kala siisanayo shan iyo toban kun xubintii sarifka iyo suuqyada waa naga intaa mahadsanid nuur haddii aan intaas kaga nimaadno xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada ah markana xubinta ciyaaraha ee cabdicasiis xasan cabdulle waa mahadsan tahay kadib guuldaradii b s g lugtii hore ee samafinalka champions leaga isbuucii hore tababaraha arsenal meka arteta ayaa ku celiyay in sagaashan daqiiqo kale ay dhiman tahay haddii ganres ay doonaysa inay gaarto finalka champions leaga ee ugu horeeya tan iyo labada kun iyo lixdii markaas waa inay kasoo laabataa guuldarada hal iyo eber ah oo ay kala kulantay b s g soo laabashada thomas ayaa farxad weyn waa arsenal kadib markii xidiga khadka dhexe seegay lugtii hore briti ayaa ku riyaaqa xeereedkiisii ugu fiicnaa tan iyo markii uu kusoo biray labada kun labaatanki maqnaashihiisa waxaa laga dareemay garoonka imaaratis stadium arteta ayaa rajeynaya in helitaankiisa ay rugi karto xiisaha arsenaal maadaama ay isha ku hayaan soo laabashada caan ah xubinta ciyaaraha saaka waa naginta dhegeystayaal mahadsanid cabdicasiis xubintaasi ciyaaraha ayaa ugu dambeysay guud ahaan warka subax oo aad ka degeysanayseen warbaahintiisna intuu socday warka anigoo zaahra idinla socodsiinayay dhanka iyo farsamada waa injineer sakitan intaan ku kulmi doono warkan mid ceenkiisa waxaa idinkaga tegayaa sidaa ii nabadgelyo